dhegeystayaal waan islaam waa aniga amiina cadaal iyo barnaamijkeeni buran wellness oo sabti kasta idiin soo daaya markay galabta galabtii galabnimadii labada galabnimo markay tahay barnaamijkan oon ugu talagalay in aan dadka ka wacdigelino dhibaatada ay leedahay iscadeynta chemicalska dadka jirkooda galaayo iyo dadka si caafimaad leh in ay quruxdooda u samaystaan iyo qaybta kale oo ah wellnesska caafimaadka aan markasta ka hadlo iyo mawcuduucyada kale oo caafimaadka dhinaciisa soo galaayo isbuuc kasta waxaan ka hadlaa waxyaabo kala duwan oo ma aragtay saameyn ku leh bulshada sidii ma aragtay looga joojin lahaa dhibaatooyinka chemical exposureka oo jirkooda galaas cadeynta u keenayso sidii aan dib ugu qeexi lahaan maaragtay quruxda maxaayeele sidii waxaan ka aaminsan lahaa quruxda dad badan ayay ka qaldan tahay sidii aan dib ugu qeexi lahaan iyo in ma aragtay bulshada ay yeelato caafimaad marka madaye waxaan keenaa intaas ku saabsan isbuuci hore waxaan ka hadlay miidiyada dhibaatada ay u leedahay impactka miidiga u leedahay dadka haday noqoto quruxda iyo sofstimka qofka kalsoonidiisa siyaabo badan ayay miidiyada u saameysaa kalsoonida iyo quruxda marka taas ayaan aada oga hadlay isbuuci hore isbuucaana ma aragtay waxaa maaragtay aan ka hadlayaa ka hadli doonaa haweenka women empowerment iyo maaragtay political participation waxaa marti noogu ah radioga maanta habboona cabdulaahi oo ma aragtay aada uga hadli doonto oo community leader ah oo magaaladanaytuun degan oo arintaasaytuun aada uga hadli doonto oo rangarayso organisation la dhaho women organizing women mar dhow ayaan aan kusoo dhaweyn doonaa barnaamijka habboon ay ka hadli doontaa shaqadeeda iyo political participationka muhiimada ay leedahay dadka in ay siyaasadda ay ka qayb galaan khaasatan haweenka iyo maaragtay xiriirka u dhexeeyo ficneynta caafimaadka bulshada iyo maaragtay the wellbeing of bulshada haday noqoto waxa loo yaqaano the social determinants of health oo ah employment education and health um, waxyaabahaas dhan oo ku saabsan marka waxaan marka taas ayaan ka hadlaynaa xiriirka u dhexeeyo siyaasadda in laga qaybgalo iyo maaragtay ficneynta ama caafimaadka bulshada waxa u dhexeeya soo marka mar dhow ayaan aan barnaamijka bilaabeynaa mar dhow ayaan aan habboon aan kusoo dhaweynayaa waxaan raba inaan xasuusiyo taleefonka waa six one two three five three five five nine six six one two three five three five five nine six haddii aada su-aalo qabtaan hadhowtii ama aada barnaamij ka qayb qaadanaysaan
بعيدا بعيدا قبلتنا علومتا دنيا هذه دلاتينا إذا ما أنت الذي بعيدا بعيدا واركض بعيد واركض ضم الخلود عيني ليل وعيني كلتي لو انظرت لبيتا بعيدا بغوصا واركض بعيد واركا والمكروه دعيني ليد وليد الذي يوم ذلك يبيدا مواد دلاليها يسير موعدا ودلى لك إياها محل يبحث قدر بابي الحبيب دربتي في الباب دلالها
dhegeystayaal waa imislaam waa aniga amiira cadaawi barnaamijkeeni biiran wellness oo sabti kasta idiin soo daaya sida haddaa idiin sheegay barnaamijka maanta waxaa marti noogu ah haboon haboon cabdulle oo maaragtay oo executive director ka ah women organizing women non-profit organization oo maaragtay and she's also community leader haboon shaqo badan ayay ay soo qabatay issueska around women empowerment and women political participation haweenka sida uga qayb galaan siyaasadda iyo wellbeingkooda marka maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsanaanayaa inaan ka hadalno women empowerment iyo sida ay ma aragtay ay siyaasadda uga qayb galeen maxay tahay waxyaabaha inay sameeyaan siyaasadda siday uga qayb galaan haboon kusoo dhawaa barnaamijka asalaamu calaykum amiira waa mahadsantahay walaal dhaweynta igu soo dhaweysay iyo maantay aad ii siisay fursad inaan la hadlo dhegeystayaashaada dhegeystayaashana dhegeysanaya maalin wanaagsan magacayga waa haboon cabdulle waxaan ahay baari dhibaatada naga haysata maraykanka markaan nimid waa markii aan ku turjumayno kelmadaha qaarkood oo xoogaa nagu adkaanaya maadaama wax badan aan waddan ka soo maqneen waxaan ahay baare baare waxaan ka wadaa inaan researcher ahay islamarkaasbaarisna ku sameeyey islamarkaana waxaan ahay qof aada ugu qayb gasha dhaqdhaqaaqa iyo bulshada qaas ahaan sida dumarkeena u geli lahaayeen siyaasadda
haddaba waxaan rabaa inaa ka hadashid dadka se u fahmaan backgroundkaada educationkaada iyo work experiencekaada inaa ka hadasheed sax waxaan haddaan ka hadlo waxbarashadayda intii muddo wax dhowr badan baa waxbarashada horta ku noqnoqday wadanka waxaan kasoo tegay wadankii soomaaliya isagoo ay dhibaataysan jirin wadankiiyo nabad ah waxaan aaday wadanka talyaaniga ah halkaas ayaan waxaan ka qaatay n, ah, b- bachelor degree iyo master degree oan ku qaatay political science markii jaamacadda aan dhameeyey waxaan n, ahayd oo kusoo aaday wadankii oo burburay aanan ku noqon karin sida aageed waxaan qabsatay inaan xoogaa aan raadiyo wadamo kaleeto inaan aado inaan aan ku noolaado meelo kaleeto anigoo islamarkaasna aad u raadinaya sidii n ah, dumarkeenna iyo dadka ajaanibka ah ay ay u heli lahaayeen xuquuq meeshaas ay ku nool yihiin halkaas ayaa waxaan ka bilaabay xuquuqdeena inaan raadiyo anigoo ah qof soomaali ah n, soomaali south-ka ah maalig markayga hore muqdisho ayaan ah, ku dhashay ku koray xaggan iskuulka uga baxay dadka waxaan ahay oo iskuulka ku dhigtay af talyaani marka markaan talyaaniga aadayo maskaxda waxaa iiga jirtay inaan waddankaygii labaad aan aadayo oo talyaaniga ah laakiinse waxaan arkay inays waddankayga labaad is talyaani ahayn halkaas ayaa waxaan horta een, midab takoor badan kala kulmay inaan xataa markii aan meelaan ku noqda aan weynay inan aana la siinin een, joogitaan aan ku joogno wadankii halkaas ayaan waxaan ka bilaabay dhaqdhaqaaq iyo sidii aan sharciyaal iyo ku heli lahayn sidii aan siyaasad u geli lahayn halkaas ayaan waxaan ugu cararay een, kursi oo ah city councilka magaalada markaasaan ku noolaa padoba In Italy, wow, that part of Sistragamo. oh, that's amazing.
markaas eegto weli caad waxay ku kala gedisnaayeen haddaa xoogaa kuu sheego sharciga inaanu lahayn talyaaniga Waa waxay run dadka shaqo u imaan jiraan.
Ah, sharciga ee waynoo diideen inaan citizen aan aan ahaano aan si een, toosa aan u fadhiisano een, ah, gu- een, city councilka Mhm.
waxay laakiinse noo ogolaadeen in immigrantigeena dadkeenaan imi- een, ah, immigrantiga ah inaan intaan is abaabulno annaga dhexdeena aan iska soo saarno qof noo carara oo noo fadhiista Hmm.
noogana turjuma een, ah, siyaasadda markaas magaaladaasaan ku noolaa Hmm.
halkaasaan u cararay way ii suurtoobi weyday wiil senegalees ayaa ku guuleystay qofkii labaad ayaa noqday oo ga- een, ah, hoosjoogiisii ahaa Hmm.
marka markaas ayaan waxaa arkay inaysan wax een, ah, mustaqbal ah aanan ka heleenin talyaaniga Mhm.
waxaan isku dayay inaan wadamo kale aado xoogaa wadankii inaan ku noqdo isku dayay haddaan kuusoo gaabiyo labaiyo toban two thousandkii markay ahayd ayaan waxaan imid maraykanka Mhm.
meeshaan kasoo dhulbilaabana waxay ahayd minneapolis wixii igu qiimaha badnaa oo ugu wanaagsanaa aan arkay uh, markaan aan uh, yurub qof kusoo noolaa Mhm.
inaysan jirin community soomaaliyeed oo isku xiran amase leh een, awood iyo iyo number Mhm.
number waxaan ka wadaa dad saas Dad u badan, badan haa oo haa.
meel ku nool inaysan jirin markii ugu horeye marka waxyaabahan arkay waxay ahayd qof soomaaliya oo meel ka shaqeynaya qof soomaaliya oo business leh taas waxay igelisay runtii een, ah, dhiiribadin dhii- dhiirigelin badan iyo inaan wadanka aan aan wax ka qabsan karno Mhm. Oh, th- thank you Paul and and and maaragta khibradaada wax aad u weyn waaye and and in Italy ah xataa xafiis oo ragta That's it. now I know why aad waxaas meesha u samaysay and marka and and haboonay and maadaama aad ka hadashay and and taariikhda aad ku leedahay in aad xafiis mar hore rabtay in aad adi xataa naftaada u orodid ama ma aragtay een, cilmi baaristaada mad- badanaa ay ku saabsan tahay een, ma aragtay gender and all of that maxaa ku ah, ku kalifa in aad ah, haweenka aad maaragtay shaqadooda focus garaysid iyo inaad im- empower garaysid ama dhiirigelin ku samaysid haweenka sax waxaa i- igu keentay een, ah, saan kuu sheegay anigana qo- qo- sh- sh- shaqsi ahaan Mhm.
ayaa aniga ayaa waxaan jeclaa in ah, khibradda siyaasanimada iyo inaan ka qayb galo Mhm.
wixii ugu weynaa aan aan aaminsanahay aan ku waayey markaas aan joogo talyaaniga waxay ahayd inaanan haysanin dumar badan oo garbahayga taagan Yeah.
wiilasha markaas wiilka senegaaleeska ahaa dadkii la ta- la saftay waxaa ku jira xataa wiilal soomaaliya Mhm.
waxaa ku jira wiilal markaaseeto een, ah, maqribiga dadka ka yimaada ah ayagoo wada og in aan aniga ka runtii kaga fiicnahayn kana haysto Hmm.
een, ah, khibrad ama waxbarasho wiilkaas wiil shaqaystu ahaa ma uusan haysanin digriga waxbarashada aan haystay aniga markaasito asaga ayaa la siiyey sababta loo siiyana waxay ahayd inuu abaabulshay wiirar badan oo ka dambeeya wiirar badan oo garab taagan dumarkeeniina aysan garab taaganen aniga aysan ogeyn xumaana kama ahayn runtii wax dad iskugu waca oo yiraahda anaga waxaan leenahay fursadan isku nimaadno ma aysan jirin marka markaan minneapolis imisan haddaa kuu sheega waxaan arkay dhaqdhaqaaq badan inay ka jiraan waxaan arkay markaaseeto raggiioo ku cusub wadanka inay xataa ragga qaarkood isku dayaayeen inay u cararaan meeyarka gabdho badan oo soomaaliya ama ku ahaa dad la yaqaanay dad la yaqaanana waxaan ka wadaa aada u fifircoonaa ama siyaasadda markaas ku jiray oo waddankaana la degan ama jaamacado ka ahaa madax ama iskool wax kasoo dhigayna aysan marnaba isku dayin aysan xataan dhihin waxaan u carari karaa siyaasad taas ayaa wixii aan arkay haddana wixii aan kusoo maray yurub inay halkaan ay taagan tahay aan dumarkeen u baahan inaan is abaabulno
waxyaabo badan ayaan ma aragt mar badan ayaan shaqadaada ma aragta falo garaynayay ayaan dhexdaas aarika lagaa qoray oo aada u fiicana aqriyay oo ma aragtay sidaad haweenku influence garaysid inay xafiis u ordaan and leadership positions ee governmentga ka helaan ma ka hadli kartaa arintaasaytuun maxay tahay waxyaabaha aada samaysid ay ku helaan levelkaas oo kale ama even ay kaga fikiraan political participation in siyaasadda ay ka qayb qaataan sax markii aan haddaan haddana dib ugu noqdo sheekadii aan ku waday oo ahayd imaantikii waddanka minneapolis aan imid iyo sidaan u arkay siyaasadda inay dumarka ay aada uga dambeeyaan waxaa kaleeto aan arkay dadka wadankan aan uga nimid maraykanka ah in ayagana aan aamineen ina dumarkeena soomaalida ah inaanu siyaasadda waxba ka aqoonin inaanu siyaasadda inaanu ka qaybgelin inaanu nahay dad xoogaa cadaadis ku jira dhowr jeer ayaan waxaan iri dad qaarkood aan la hadlaya ayaa ama madax meelo ka ah waxaan dumarka soomaalida maxaysey kuula egyihiin inay siyaasadda ay galaan jawaabi ay siiyeen waxay ahayd oo dumarka soomaliya ma siyaasad bay ka warqabaanba aawaye maba aragnabe ma guriga iska joogaan kalintaas waxay leeyihiin anigoo hortaagan anigoo gabar soomaali ah anigoo qof ka hadlaya siyaasadda saas aageed ayaa waxaan dib ugu noqday jaamacaddii waxaan raadiyey inaan aan research ku suubsho dumarka soomaalida oo minneapolis iyo london degan inay siyaasadda qayb galaan siyaasadda nooc uga qayb galaan siyaasadda naftirkeeda ka qaybgalidda siday u ballaariyeen iyo siday ugu soo dareen waxyaabo badan oo aana traditionally markii political participation la yiraahdo aanan aan loo aqoonin oo buugta waxna loogu qoro aan ku jirin siyaabo kale inaan soomaalida dumarkeena ay siyaasadda u galaan markaaseete aan researchiga aan bilaabay ayaan waxaan dumar dumar badan ayaan wareystay aan weydiiyey noloshooda siyaasadda iyo waxa ay ay si uga qayb galaan waxaan iga soo baxda halkaas inay dumarka siyaasadda ka qayb galaan inay siyaas siyaabo kala gedisan uga qayb galaan laakiinse wixii markaas ka maqnaa ayaa waxay ahayd inay dhahayeen dumarka hadda siyaasad inay madax meel ka noqdaan ma malaynayn inay hadeertaan weli aan diyaar u nahay dumarkaa ku dhahaya dumarka ay dhahayeen markaaseeto markii aan weydiiyey laba shay ayaa meeshaas iga soo baxday dumarka ay ayagoo siyaasadda ku jira ayagoo lacagta bixiya mararka qaarkood oo lagu abaabulo siyaasadaha ama qofkii markaas siyaasadu cararaya ama wadanka dhexdiis ha ahaato ama ha ahaato wadankeeni hooyo soomaaliya lacag loo aruuriyo siyaasadda ay runtii qeyb libax ka qaataan ayaa haddana markii aan iraahdo halkan waxaan ka hadlaya halkan minneapolis siyaasadda gabdhaha aan soo bixino waxay gu jawaabeen ayaa waxay ahayd bal xoogaa aan sugno xogaaga aan sugnadaasayto markii aan dib usii raacayne aan dhowr dumara aan ka wareystay waxay ahayd waxay u arkeen wiilasheena soomaalida in halkan aada loogu liido xagga diinta ha ahaato ama xagga midabka ha ahaato waxay marka ay rabeen in dumarkee soomaalida xoogaa intay istaagaan wiilasheena aan hore u wadno oo raggeenna ay arkaan wadankan aan ku noolnahay inaysan rag xum aysan ahayn inaysan rag baaba'san aysan ahayn ina rag xukun qaban kara ay yihiin marka waxaan kala hadlaa ayaa waxay ahayd haddii aad waxaad ka cabsanaysaan inay tahay midabta koor iyo diinta wiilasheenna lagu cadaadinayo ama hoos loogu liidayo u dhibaayo in haddii dumar badan oo annaga ah aan meelaha qaarkood oo siyaasadda aan fadhiisano waxay igula eg tahay inay aan badbaadin karno wixii markaas dhibaato ka imaan lahaa markaas ayaan waxaan bilownay in aan aan bilaaway inaan dhowr dumar ah aan aqaano wadankan magaaladaas markaas aada uga firfircoonaa ajaanib iyo soomaali isugu jira inaan aan la hadlay aan iri aan isku nimaadno oo aan bilaawno ololees sidii aan ku dhaqa ku heli laheen gabdha soomaaliyeed oo runtii soo baxa markaasita laba qof ayaan aada runtii aan isha uga hayay ilhaan cumar oo aan ogaa dhaqdhaqaaqeeda inay rabtay qof siyaasad inay gasha ee tahay inay soo baxdo iyo qofka kaleeto aan ayadana aan jeclaan lahaa laakiinse wadanka tagtay waa nimko maalinkaasita ayaan waxaan bilaabnay labayo tobankii iyo two thousand iyo twelvekii inaan isku nimaadno aan ka wada hadalno gabdhahaasiito ilhaan hodan dhowr badan oo gabdhood halkan aan ogeyn inay rabaan haddina magacooda aan ka sheego maadaama aan fasax ka qaadanin aan sheegeynin sakay dad oo waxaa waaye siyaasadda hadda ku jirta magacooda waa lasoo wada qaada
marka dad dad badan ayaan saas ayaan waxaan ku bilaabnay inaan is abaabulno ilaa iyo waxaan kulmi jirnay bishii hal mar waxaan ka wada hadli jirnay sidii aan gabar kusoo saari lahayn waxaan ka wada hadli jirnay sidii aan gabadhaas aan garabkeedu istaagi lahayn alxamdulilah ilaah wuu noo fududeeyey laba kun iyo lix iyo tobankiina wataan aragnay ilaa inay soo baxday so marka maadaama intaas dhan soo sameysay horta thank you sideeda uma taqaanaa in even the mainstream women markii ay xafiis u ordayaan markii shan mar la weydiiyey ogolaadaan sax right away ma yeelaan so badanaa waa wax ku jiro haweenka dhanba but more so haweenkan i think uh, support system ma lahan sida hadda ay ka sheegaysay and i think waxaa create garaysa maybe influence them uh, of course influence them in ay ma aragtay ay ay rabaanba in ay xafiis u ordaan and then on top of that uh, resources uh, taas wax yar ma ka hadli kartaa ha resourciga gabdho qaarkood ilhaan oo kaleeto ilhaan waa qof khibrad u lahayd siyaasadda ogeedna sidii markaas meel kastaba ay wixii ay u baahneyd iyo sidii u raadin lahayd resourciga annaga aan la garab istaagna waxay ahayd inaan ognahay inay ayna representeyn karta annaga inayna matali karto gabdhaheena dumarka ah oo wadankan ku nool laakiin waxaa jira organisationkeena waxaan haddana aan xooga saarnaa gabdhaha inay xafiis u cararaan keliya maahane inay codeeyaan waxaan la trainina aan siinaa dumar badan oo soomaali ah oo halkan ku nool minneapolis iyo suburbiga degan waxaan badanaan kala hadalnana waa resourciga iyo markaas wixii ka maqan ay raadin karaan badankooda inta aan ilaa hadda aan traininga soo siinay waxay aada uga cabtaan ay resourciga aysan aada u raadiyaan waa iskuolka iskuolka ayay hooyooyin badan runtii dhibaato badan ka haysataa waxa aan hadda aan aan runtii rabna xooggeen inaan saarnane sidii aan ku heli lahayn dumar badan oo soomaaliya oo iskuol boorada fadhiista Yeah, that's really amazing. I'm glad that taas ka hadlaysid and um, wax yar ma ka hadli kartaa iskuullada waxa ka jiro because I think uh, waxaan aada uga warqabaa dhibaatada jaalkeerada ka jirto which actually I think directly um, associates with uh, iskuuladii Sax.
kaas ma separate garayn kartid daycare iyo schoolkii bas ilmihii iskuolka laga soo wado daycare la geenayaa and um, waxbarashada qualityga ma aragtay oo daycareka dhibaato badan ayaa ka jirta kan iskuolka wax yar ka hadal uh, parents ha waa dhibaatada iskuulka horta ka haysataa daykeerada iyo een, hooyo kastaba waxay rabtaa ilmaheeda inay ay wax bartaan waxay Mhm.
rabtaa ilmaheeda inay meed gaaraan Een, dhibaatada kale ee badankooda haysta waa sis- systemka sidii ay u fahmi lahaayeen Mhm.
teeda kalena meeshan badankooda hooyooyinka dadka een, mardhow mardhow wadanka yimid Mhm.
oo ay haysato danta ah inay luuqadii xoogaa ay ku adag tahay inay systemkii ay fahmaan ciqaabada haysata kale ayaa waxay tahay waxaa lagu qasba inay shaqo raadiyaan Ha.
ayagii Qasab bay ku jiraan, um, welfare. Mm.
inay shaqo raadiyaan Mhm.
hooyadii waxaa la leeyahay soo shaqee Mhm.
waxaa dhici karta in ay ay qaarkood aysan aabihii ama een, ninkoodii ama een, ninkoodii uusan la joogin Mhm.
ay ay hooyadii keligeed halkan joogto odaygii ama uu state kale ku nool yahay ama wadankii jiro amase uusan qof ay kala tageen uu yahay Mhm.
waxay haweenaas ku qasban tahay ilmihii inay daycare raadiso Mhm.
daycarada markii ay geyso shaqay ay- subaxii iskool bay ilmaha aadayaan way kasoo baxayaan haddii iskool aysan gaarin ayadii baa shaqo aadayso daycareka ilmihii geenaysaa Mhm.
daycareka waa inay ayaga iska saaraan runtii een, responsibility ay ay dadkii ay u arkaan ilmahoodii inay ilmaha ay hayaan ilmahoodii oo kale inay yihiin Mhm.
inay waxbaraan runtii aniga dambi ma saaro waalidka waayo Waalidka.
waalidkii meelo badan ayaa ayaa wax Dhibaato ka ka haystaa haysta, haa.
Haa. Een, tan kaleeto iskuulka weyn ah Mhm.
oo markii ilmaha ay actually een, galaan een, ah, school systemka iyo een, taasita dhibaatada ka haysta waa iyaga systemka inaysan een, ay xoogaa ku adagta inay fahmaan Mhm.
Een, waxay ugu adag tahayna waxay tahay wadankii aan ka nimid iskoolka waa amin baa ku qabtay Mhm.
een, ah, waalidkii waxay ogaayeen iskoolka markay u diraan ilmahooda inuu macalin ka horeeyo macalinkaasi tan uu wanaagii iyo waxbarashada ilmahooda u raadin doono Mhm.
halkaaneeto way raadiyaan ma dhahayo ma raadinayaan laakiinse waxa ay ilmaha baraan waa education keliya discipline Yeah.
iskuma xaqiijiyaan een, ah, ma raadiyaan ilmihii u- cunugii markii uu si aanan ahayn een, ah, een, sida ayaga u aaminsan yihiin inay disciplinka tahay cunuga soomaaliga markii uusan raacin inay durbe ula soo boodaan cunugan inuu yahay cunug fufudud cunug aan iskoolka fadhin karin inay Mhm.
markaas ay raadiyaan ilmihii inay system kaleeta iyo meelo aan fiicnayn ay u diraan waxa markaa aan, aan, aan kala hadalnaa ay- aan, aan u sheegnaa waxay tahay Mhm.
horta xuquuqdiina xuquuqdiina ma taqaanaan Ha.
Een, xuquuqda xuquuqdiina waxaan ka wadaa raydka ku leedihin wadankan Mhm.
ma taqaanaan is- meeshii haddii ilmihiina ay report iyo wax laga geliyo yaa la hadashaan Mhm.
qofka ugu horeeyaa la hadlaysaan ma taqaanaan relationshipka principalka qaarkood waxayna leeyihiin turjumaan ayaan u baahannahay oo turjumaanka iskoolka joogay Mhm.
markaan u sheegnana ma qancinayaan turjumaanta ayaa marka waxaan iranaa marka qofka soomaali kula hadlaysid Mhm.
marka qaarkood waxaa jira waxyaabaa ka fahmi kartid Mhm.
indhaha iyo een, ah, een, ah, body een, languageka Language-ka, ha.
qofkaas markuu warka uu sheegaya ama qofka loo sheegaya siduu u qaato seeba kuula ekeed Mhm.
waxay kuula ekeed inay een, did they convey actually Mm.
een, warkii aad sheegaysay mise si kale kuula ekeed Mhm.
waxyaabahaas ayaan badanaa aan u sheegnaa inay ay turjumaano fiicanna way jiraan runtii oo turjumaanada ma wada xuma Mhm.
laakiin qaarkood een, ta kalena ma aha xumaa xataa turjumaanada inay ka tahay Hmm.
sometimes waxaa waxaa dhici karta een, um, waxyaab luuqadaha iyo kelmadaha loo isticmaalayo Ha, educationka training-ka i- inaysan uwer, ha.
inay- aysan aqoonin Waa runta, ha.
marka badankooda waxaan aad u niraa aan aan hooyooyinka markay iskoolka arrintooda noola yimaadaan ama Mhm.
ay ay ka cabtaan Mhm.
aan niraahnaa bal xuquuqdeena iyo qofka siduu kuula hadlaayo haddii aad u jeedo qofka inuu xadgudub xataa kuula hadlaayo Mhm.
istaaji waxaad tiraa saa igula hadlaysid aniga een, raalli kama ahi Mhm.
waxaan rabaa qof kale inaa igu wacdid Mhm.
haddii deen macalimiinta oo waalidkood ay arkaan inay qof xadguduba ay tahay ama si ula hadlayso ay qof si een, raqiis ama qof ka hooseeya ay ula hadlayso inaysan markay yidhaahdaan istaaji hadalkanid kulama hadlaayo supervisorkaaga ama igu wac principalka marka waxyaabo noocaas ayaa waalidka usii sheegnaa haddana maadaama aananaga educationka ku jirin mara qaarkood waa iska ilaalinaa waxaan raadinaa qof organizationa kaleeto educationkii ku jira inaan Oo ku iyaga la xirno shaqeeya.
la shaqeeya Mhm.
inaan ku xirno anaga waxaan aad aan u saarna culeyska waa inay xuquuqdooda yaqaanaan Mhm.
inaan lagu xadgudbi karin iyo inaan haddeertaan runtii aan raadin doono Mhm.
sidii hooyooyin badan ay iskuul bool ku fadhiistaan Mm, that, that's really amazing and habboon kusoo noqoneynaa uh, inta ka hartay een, barnaamijka dhegeystayaal waxaan rabaa inaan xasuusiyo een, barnaamijkeena maanta waxaa marti noogu ah habboon um, cabdulle oo ka hadlayso een, haweenka een, siyaabihii ay siyaasadda usoo galeen iyo waxyaabaha ay u sameynaysa ay u traingaraynaysa in ay ay ma aragtay ay qaataan een, uh, positions oo ah een, ay bulshada ay ay- ay ku maamuli karaan ama ay ku hogaamin karaan een, waan haddii aad su-aalo qabtaan ama barnaamijka aad fikradiin ka dhiibanaysaan taleefonka waa 612-353-5596 612-353-5596
mawaabuhu dalaalayba madidacsiineer maweyda madallaahan la jecelya maxallay ubaxa kaadaga kadarqaday xadeeru darabkii ku yaalba harideeda madagta lugunteeda dhabiga daayii kalleeca dibatada halmaane wadamay haweenu jarideeda madagta lugunteeda dhabiga daayii kalleeca dibatada almaame may dhiman kuleeqo dhulkeenay ku nuushay dikataxashay ururde nebi yuusuf dhalaaye anaa loo dhameeya may dhiman kuleeqo dhulkeenay ku nuushay sadexashay urude nabi yuusuf dhalaaye anaa loo dhameeya mawaabuhu dalaalayba madibictiineer maweyda madallaahan la jecelya maxalay ubaxa dawdaya kadarqaday xaruur la dacaahayaha qusulba mawaabuhu dalaalayba madibictiir maweyda madallaahan la jecelya maxay maxalay u baxday dagaal ka dalbaday cadow la daahayaa qusulba ilkaeeda duuxa indhaheedandayda dhabanteeda curubta iyahabiildhalaki sida qaansa lagu dhigay ilkaeeda duuxa indhaheedan dayda dabanteeda curubta duniyaha biidhalaatiisa idaqa
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena Beer and Wellness Talk oo maanta Habaan Cabdulaahi ee noo- noogu tahay marti oo ka hadleyso een haweenka siday siyaasada kusoo galaan iyo sidii ay u qaadan lahaayeen position of maaragtay uh, leadership habaan een wax yar ma ka hadli kartaa uh, school boardkii hadda gabdhaha u ordaayo iyo gabdhaha ku jira already haa een, waxaan hadda iskuul boorka ku jira hodan een, um, fartuun axmed oo hopkins een, hopkins
School iskuul boorkooda ku jirta Mhm.
gabar kaleeta hadeertan oo een, faadumo xasan la dhaho way carareysaa waxay u carareysaa edan prayer iskuul boorkeed inay gasho insha allah inay ku guuleysataan filaynaa een, uh, waxa aan badanaa kala hadalno dumarka een, uh, aan la shaqeynaa waxay tahay siyaasadda ma aha keliya een, uh, meelaha kore inaan inay raadiyaan waxa ugu weyn aan aan aad ku suubin karno een, isbedel aan impact weyn aan ku yeelan karno waa markii meelo kastaba irdo kastaba oo aan geli karno aan gelin geen karno dhaqankeenna iyo diinteenna iyo een, uh, sida aan rabno inaan wadankan ugu noolaan inaan ka qayb galno een, iskuul boorka inay ilmaha meesha dhibaatada aada ugu weyn ay naga haysta inay tahay ay- ay- waa ognahay nag ilmaha soomaali keliya inay yihiin ilmaha ajaanibka dhan waa ognahay een, in mar kastaba nala xasuusiyo ilmaha inay een, grade three markay yihiin lagu ogaado in cunugaaseeto uu uu, een, horu u maraayo een, iyo inuu dib u dhici doono in xataa magaalooyinkan ku noolnahay inay ku tashtaan xabsiyaasha ay furi doonaan marka ay arkaan iskuulka een, een, ilmaha siday ugu liitaan Een, minnesota waxaa laga- performanceka iskuulka Haa, inay isku xiran yihiin haddii aad fiirisaan hadeertaan waxaa la raadinayaa in la furo xabsiyaal badan minneapolis minnesota iyo minneapolis eryadeeda taas waxay kuu sheegaysaa in iskuulkii ilmihii ay kusii xumaanayaan inay u raadinayaan markaaseeto in cunuga seeto aan iskoolka haduusan iskuulka u dhameenin high school uusan ka bixin cunugaas muxuu u dambeyn doonaa waxaa waaye waxyaaba aan fiicneen in la duursado inay bala qaado in wax loo sheego in arrimo aysan aysan ogeyn ee la yiraahdo war xoogaa yar baa lacag heli kartaa ee soo bax Mhm.
Een, marka iskuulka aad ayaan hadeertaan u saareynaa xooga aan u rabnaa hooyooyin badan ama hooyooyin haddaysan ahayn gabdho badan oo soomaaliyeed inay galaan iskuulaadka een, iskuulka had ha noqoto midkan ay ay u tartami karaan ama midka jaar iskuulada ah ay ay een, la- la- nom- loo nominigarayn karo amase ay application intay u diraan ay fadhiisan karaan because waxaa jiraan ilmo badan oo soomaaliya oo ognahay aada u badan oo jaar iskuulada dhigta Mhm.
haddii hooyooyinka ay ku faraxsan yihiin eh, natiijada ilmahooda ay ka gaarayaan iskoolka waa fiican tahay haddii aysan ku Mhm.
faraxsaneen waa inay iskoolkaas ay fadhidaa waa Mhm.
inay ogtahay waxa ka socdo Mhm.
waa inay la hadli kartaa eh, macalinkaasiyata ama principalka ama systemkaas dhan iskoolka Mhm.
haddii ilmaheeda ay feelgaraynayaan waa inay tirahdaa maya Mhm, iyo ilmaha kale way u doodi karaan haa ilmaha kale iyo kulli ilmaheeda waxaan ka wadaa ilmahoo dhan dhan haa hooyo haddaan wada nahay markaa aragtid dhaqankeeni waxaa markastaan iraahdo aan dadka xasuusiyaa waxay tahay Mhm.
waxay ku leeyihiin way- qurbaha markaan soo galno waa baaba'nay Mm.
oo waxaan u baaba'nay aabba la'aanta that's not true runtii waxaan u baaba'nay aabla-aanta effects ama Qayb ka dhahayo qaadataa.
qayba ka qaadataa waxa ugu weyn oo laakiin si aan ku burburnaa waxay tahay communitygeeni ayaa burburay wadankeeni community ayaa jirtay qofka u- een, cunuga markaa iskool u dirtid iskoolka macalinka waa ogeed inuu il- cunuga wax baraayo haddii cunugaaga uu soo noqdo uusa iskoolka aadin dariskaaga dii qofka dukaanka joogay Mhm.
een, qaraabadii guri kula joogtay qof kasta ayaa ka qaybgalaysa ilmahaaga koriskiisa taasiyta ayaana jirin halkaaneeto waay waxaan ku noolnaa wadan cusub gabar soomaaliyada maalin waxaan xasuustaa inaanoo een, weydiinaya een, dhibaatada halkan ka heysta waxay tiri wadanka iyo cimilada ayaa ku heelisa mararka qaarkood Mhm.
halkan wadankan ku noolna way naga heelisay wadankan naqaane ma aha een, cimiladan ku noolna ma aha environmentiga waxay ka waday iyo systemka dhan Ha.
inuusan ahayn system ayaga Loo ay- sameeyey.
lo- loo sameeyey ama loogu talagalay Mhm.
marka taas ayaan badanka aan aan aan aan u sheegnaa hooyooyinka inay ay- hooyooyinka iyo dumarka fahamsanahay In ay dumarka fahmaan, inay ha.
fahmaan Yeah, it, it seems like in a support system ahaan aa u samaynaysiin am even, even amongst them si ay iskula uh, maaragtay ay tashtaan aada weyn inay Mm.
isla fadhiistaan inay tashtaan in Mm.
hooyadii maanta aan aadi karin ee midii kaleete u dirsan karto ta kaleeto waxaan aada u runta aan u sheegnaa waxay tahay markii aad een, dacwoonaysaan Mhm.
ama aad jirto arrin aad rabtaan inaad ka hadashaan halhalaa u tegina Mm.
idinkoo Yeah.
dhowr ah markaa meesha tagtaan Mhm.
toban shan iyo toban labaatan idinkoo ah marka aad iskoolkii aad tagtaan aad tiraahdaan waxaasaan kasoo horjeednaa Waa- waxaa lana siinayaa een, fiiro dheer Mhm.
Had- haddii laakiin halka qofka uu tago maanta qof baa tegay beri qof kalaa tegay beri qof kalaa tegay waxaa leeyahay dadkaneeto way iska imaanayaan ma ahane dad isku dad isku toosan toosan oo isku xiran oo m- een, hal meel u wada jeeda maaha marka waxaan irahnaa haddii ay jirto waxa ka wada cabanaysaan isweydiiya Mhm.
hooyooyinkana ma jiraan oo arrimahaas ay ta- een, ay dhibayso idinka isku imaada Mhm.
idinkii aada markaas ito kasoo murma Mhm. so habboon een, waan- gabdhaha aad train garaysid badanaa oo xa- xafiis u ordaayo kasoo bilaaw markay ilhaan kow ordaysay cohortkaas aad train garaynaysato hadda sidee u recruit garaysaa sidee ku ogaataa in ay leeyihiin potential in xafiis soo wardaan ama leadership position ay helaan sax waa isnaqaanaa soo maaha Mhm.
Magaalada Yes.
magaala.
Ha.
waa ognahay qofkii markaasiyta siyaasadda aada ugu jira Ha.
Waa ognahay intii hadeertaan ka shaqeynaysa Mhm.
een, dadka u cararaya xafiisyada gabdhaha volunteer gareenaya gabdhaha aan ku jira een, ah, field director-ka ah gabdhaha Mhm.
ah een, ah, managerada Mhm.
gabdhaha hadeertaan aan already ogahay aan u tegi doono ayaa jirta Mhm.
aan aan weydiinaya haddii ayaga id rabaan Mhm.
sanadayaasha soo socda inay u cararaan Xafiis- mar kaleeto een, sida kalaan aan u fiirinaa waxay tahay jaamacadaha Mhm.
jaamacadaha markii laiga waco in aan ka hadlo een, ah, wiigii horeeto waxaa iga waceen aan ka aan i martiqaada inaan ka hadlo een, augsburg university Mhm.
een, muslim student association ayaa i casumeen inaan ka hadlo waa saas oo kaleeto waa u sheegay inaan rabo inaan la shaqeeyo inaan u jeedo gabdho badan oo een, leh potential ah, Mhm.
een, inay si- siyaasaddu cararaan sidoo kaleeto een, ah, een, laba maalmood ka hor st catherine ayaa iyagana iiga wacay inaan een, ka hadlo een, ah, een, midtermka iyo votingka iyo sidii aan dadka dumarka u train gareyna iyo Hmm.
een, saasoo kale ayagana waa kala hadlay gabdho markaasiyota meesha joogeen Mhm.
aan u jeeday inay aada uga firfircoonayeen inay rabaan siyaasadda inay galaan Mhm.
marka een, ah, meelahaas ayaan ka fiirinaa gabdhaha yaryaroo waxaa jira hadda high schoolka aan la shaqeyno Mhm.
een, aan rab aan bareyno een, financial literacy Mhm.
gabdhahaasayto ayagana waa weydiinaa haddii ay interest ay ay u hayaan siyaasadda Hmm.
inaan ayagana aan sii siino een, sida iskoolka ay uga qaybgeli lahaayeen Mhm.
student sanadka siday u galaan een, iyo een, haddii marka iskoolka baxaanba ay ay u u geli karaan siyaasadda Mhm. Wow, that's that's really good. And and um, dad ma jiraan marka hadeertaanaytuun oo oo pipeline ku jiro uh, 2020 aad caawin doontid.
Een, ah, ha Okay.
laakiin how again- many of them? Magaca sheegin laakiin.
Labo.
Eh, Okay, cool. and then, no, that's really good. So marka and then I know that in aad political participation aad ka caawiseed um, but also waxaa jirto in positions of political appointee ah positions of leadership ah um, ma, ma, pathwayskaas ma fiirisaa too because it's not only to run for an office Correct.
to, in order to influence siyaasadda runta- runta.
Yeah.
haa waa fiiriyey Okay.
een, waana ku ji- tali jiraa in hadeerta kole isbedel baa socda Yes.
oo markii electionkan uu naga dhammaado Mhm.
haddii ilaah idankiis dadkii markaas hela ay noqdaan dad usoo jeeda inay nala shaqeeyaan ah, Mhm.
ama raba noo arkayo inaan dad ka tirsan wadankan aan nahay Mhm.
waa la shaqeyn doonaa haddii Mm.
laakiinse ah, ilaahay kama rajeyno ay noqdaan dadka aan noo aqoonsanaynba inaan waxba ku leenaha wadankaneeto Waa runta.
taasi waa isku dayi doona inaan la shaqeyno ayagana Mhm.
aan maskaxdooda aan bedelno Waa runta.
laakiinse een, waxaan rajeynayaa kuwa noo jeeda in ay aan wadankan aan ku leenahay Mhm.
hayo ku tashanaya dadkas hadday qabtaan Mhm.
waa waa runtii baa isku dayi doonaa inay meelahaasito fureen committeega iyo Mhm.
een, ah, appointee positionada asito Mhm.
inaan kala hadalno markaasito hama ahaato governorka officekiisa ama ha ahaato Mhm.
een, ah, meelaha kale insha allah Mhm. Thank you. And uh, shaqadan aad qabatid and do you include nimanka Soomaalida in ay idin support gareeyaan mise waa separation weyn aa ka
Waa- jira waa- waa- waa runtii waa rabnaa wiilasha inayna support gareeyaan Okay.
Waa- anaa dadkan trainingka siina waa ogtaa waa dumar keliya Yeah.
Laakiin- No, I know Ha.
focuskaad inaad dumar tahay Ha.
and ma idin support gareeyaan ragga.
ha wiilal wiilash badan runtii isbedel aad u weyn Mhm.
ayaan ka arkaa minneapolis markii loo fiiriyo een, lix sano iyo toddoba sano ka hor Mhm.
wiilal badan ayaa waxaan arkaa inay gabdhihii rabaan inay cararaan gabdho badan oo hadeertaan cararaya een, ah, ilhaan een, cumar ha ahaato hodan xasan ha ahaato waxa ka Mhm.
rabtaan waa wiilal Mhm.
wiilasha marka isbedel ayaa jira alxamdulilah Good.
hoob inay socoto Yeah.
inaysan noqonin een, token keliya Mhm.
token keliya waxaan ka wada inaysan noqon hooyo ku go Yeah.
bal idinka mar naga hara dumarkan iyo aan aan iraahno dumaraan soo bixinay Hmm.
Een, laakiinse dee Naga inaan aamusa taas- camal.
Ah, taasaa ku wada- Okay.
hooyo ku go taasaa ku wada.
Ah.
waad isiina waad la shaqeynay ha naga harto Ah.
wiilashina ma garab taagnaa Yeah.
Ina- inay- inaysan noqonin inay noqoto mid really ah een, ah, sincere ah oo Mhm.
wiilashii aaminsan yihiin gabdhaha inay leeyihiin een, awood iyo iyo garasho iyo preparation ay ku cararaan Mhm, No, thank you. That that's really cool. And so habboon and shaqada aad qabatid oo uh, basically you're building women uh, in, in so many ways in a empower garaysid uh, siyaasadda ay galaan how does that contribute to overall well-beingkooda and, and iyo caafimaadkooda because siyaasadii in, in markaan fiirino the social determinants of health markaan fiirino health anymore it's not only clinic la aadam ogtahay it's Well.
about employment education and all of that uh, Sure.
so basically waxaa sameynaysid it's contributing to that and, and ma ka hadli kartaa contributionkaas aad ku sameynaysa ha waa haddii aad degan tahay haddii niyadaada ay degan tahay haddii maskaxdaada ay degan tahay qof caafimaad laa tahay waxa ay ay niyadaadii u degan tahayna waa markii aad is og tahay inay xuquuq leedahay inaad og tahay meeshii aad xuquuqaada ka raadsan kartid xuquuqda adiga tan communitygaaga Mhm.
iyo tan een, dadkaaga haddii ay taas kaa maqan tahay waxaa ku jiraysaa een, frustration stress waxaa ka walwalaysaa maxaa lagu soo sheegi doonaa see noloshaadii ee tahay waxaan aaminsanahay qofka haddii uu og yahay een, meeshu ka raadsan kara xuquuqdiisa in ay qofkaas ay caawimayso wellbeingiisa overall Een, inay ku siinayso een, ah, een, caafimaadka xataa aan ka hadleyno oo Mhm.
een, caafimaadka kaleeto oo een, ah, een, qofka jiradiisii iyo ay tahay Mhm.
haddii aadan een, ah, aadan aqoonin ama aysan jirin policyyaal aad aad u- Mhm.
u- u een, ah, hadli kartid ama raadin kartid oo adiga wax ku ku siinaya ku saacideyn doona waxaa u malaynayaa in ay ay ay aadan qof fiic- fiicnaan ama een, qof nasteexa ku noolaanaya inaadan ahayn shaqadan qabano waa shaqo een, ah, qofka ku- qofka een, whole qofka Hmm.
ah ma aha keliya siyaasada inuu cararo waxaan rabnaa inay ha- een, ay og tahay waxa ka dhacayo gurigeeda ay og tahay eh, waxa ka dhacayo dariskeeda ay og tahay waxa ka dhacayo xaafadeeda ay og tahay waxa ka dhacayo magaaladeeda ay og tahay waxa ka dhacayo statekeeda ay og tahay waxa ka dhacayo wadankeeda waayo halkaanaan degannahay inay dhinac kastaba ee ay diyaar u tahay markaasaytay qof u seexan karta si een, ah, een nasasho leh ama gurigeeda ku deganaan karto si nasasho leh inay noqoto Een bulshadan si ay uga mid noqdaan een- Exactly.
een Yeah.
badanaa hadda sometimes waxaan moodaa in aan ka go-annahay and, and, and I think haddeertan dadkeen maadaama ay siyaasadda soo galaan maybe wana caawinaysaa in loola arko ma aragtay dad meeshaan wax ka qab- qaban karo hadda ay tahay waxaa ka hadashay markaa kow waxaa rabtay inaad samaysa inaad dad la hadasho oo ku dhahaan een ma u malaynayn haweenka soomaalida inay siyaasad qaban karaan ama ay rabaan xataa Mhm.
so i think waxaas dhan aad samaynaysa way caawinaysaa een dadka dhegaystayaalka oona dhegaysanaya si ay kuula soo xiriiraan een organisationkaada wax yar ma u sharxi kartaa een women organizing women Mhm.
een wax- si ay u fahmaan Sax.
ee ma aragta ay kuula soo xiriiri Sax.
karaan And, uh, women organizing women network waxaa nagala soo xiriiri kartaan websitekeena haddii aad aadaan ay googlegare- ama ay googlegareysaan Mhm.
women organizing women network een, waa arkaysaan waxaa ku jira websitekeena meel aad email nogala soo xiriiri kartaan nala soo xiriira haddii aad u baahan tihiin inaad volunteer noqotaan haddii u baahan tihiin inaan idiin nimaadno aadna idinla hadalno haddii u baahan tihiin een, ah, een support system oo nooc kale inaad noo- na- een, nala soo xiriirtaan waxaan ka shaqeynaa annaga waa sida waxaan raadinaa dumarka soomaaliyada sidii ay uga qeybgeli lahaayeen een, civic een, engagementiga iyo civic leadershipka civic leadershipka iyo engagementiga sidaa ognahay siyaasada oo xafiiska loo cararay keliya maaha wada haddaa kuu sheegayay waa inay eh, indho badan iyo meelo badan oo naga taabanaya nolosha wadankan iyo ma- nolosha magaaladan ku noolnahay inay ay- ay ka qayb galaan waxaan kaleeto een, aan m- ma raadina keliya inay xafiisyo cararaan waxaan xataa aan siinaa treenino treeninaaseeto oo ah seen, ah, sidee loo codeyn lahaa yaa markaaseeto een, u cararaya xafiisyada mee qofa carareysa waxa xafiis kastaba shaqadiisa ay tahay haddii ay wax u baahan yihiin xafiiska ee markaas ay rabaan haddii aan laga qaadin qashinka yee wacan yee la hadlaan Mhm, yeah.
haddii ay jirto een, ah, een, ah, wax ku saabsan iskuulka yaa qofkee wacayaan qofkee la hadlayaan haddii ay jirto arrimo ku saabsan een, ah, xawaalada badanaa haddii ay- ay- ay la xiraayo ama laga hadlayo in la xiro yaa waraaq u direysaa yaa qofkaad aad la hadlaysid yaa qofkaa raadinaysid marka waxyaabo badan oo ayaga markaasayto een, ah, taabanaya xafiiskii ay waci lahaayeen iyo qofkii la xiriiri lahaayeen markii election ay jirtana yaa cararaya dadka cararaya maxay kala yihiin maxay kala yihiin meeshay kala taagan yihiin siday u arkaan arrimaha qaarkood Een, laakiinse anaga marka maadaama organisationkeena uu yahay een, organisation aan siyaasad ahayn qofkay u codeyn karaan iyo een, qof kasta wuxuu ideolojiyadiisa yahay inaan si eh, kore ka istaagna ka sheegna maahane aad uma soo dh- uma een, dhexgeli karno Mhm.
markaas waxaan u wacnaa organisationna actually ka hadli kara ama ah een, kuwa labada dhinac kala raacsan ama waa u sheegnaa eh, si loogu sharaxo hadda turjumaan u baahanyiin turjumaano ayaan ugu wacnaa si loogu turjumo ay u ogaadaan qofka markaas xafiis ku cararaya haddii yaha- uu yahay qof dantooda iyo ka shaqeyn doona iyo hadduu yahay qof een, raadin doona in ayagiiba ay baabi'iyaan baabi'iyaan waxaan ka wadaa aan soo gelinba een, siyaasadda ama wixii xuquuq u lahaayeen ka jira Yeah, thank you. Maxaa dadka kula talin lahayd uh, one final uh, hadal aad dadka kaga tagi lahayd maxay tahay?
waxaan rabaa inay een, siyaasadda een, aad u galaan inay Mhm.
ka qayb galaan inay raadiyaan in informationka ay fahmaan Em,
Hello,
halo asalaamu calaykum waalaikum salaam. Uh, kusoo dhawaaw.
Ah, waa idin salaamay Ah, magacayga waa cabdiqaadir cilmi Mhm.
waxaan deganahay xaabkanis ah, minnesota Mhm.
Een, waa idin salaamay Hab- adiga iyo habboon Een, Waan kaa qaadnay mahadsanid.
een, waxaan rabaa habboon inaan weydiiyo Ah, waxay sheegtay inay leedahay organization oo networking oo oo xagga haweenka ah Mhm.
marka ma waxay u doo yani qaybta siyaasadda keliya miyay ay xoogga saaraysaa oo gabdhaha jaamacadaha kasoo qalinjibiyey amba hamigoodu yahay inay siyaasadda ku bi ay ku biiraan may ay tala siinaysaa oo keliya iyo iyo dadka muxuu ahaa sidaad aa sheegtay shaq- shaqada iyo qaybta caafimaadka iyo mise waxaa ku jiro eh, safetyga xagga nabadgelyada hadda waa ogeed maana dhaweyto laba gabdhood oo soomaali ah allah u naxariistay ayaa meel oo biyaa ku dhintay oo aan aan la soconno gabdhahina soomaalida waa gabdho muslim ah way xijaaban yihiin wixii way ka muuqdaan inay ay dad muslim yihiin Eh, waddankaana waxaa ku soo badanaya naceeb oo aad u fara badan marka habboon ma wacyigelin noocaasa gabdhaha soomaalida ma siisaa marka hadda Ay, waxaad ay.
waajinaysaa habeen habeen uh, women organizing women network uh, waxyaabaha ay qabato ayadan in xafiis loo ordo Een, habeen ma ka jawaabi kartaa su-aashaas haa wan- walaalkay magaciisa muxuu ahaa waa ilaabe Een, abdul magacaa ma kusoo celin kartaa cabduqaadir cilmi oo degan habkanis Ah.
Abdulqaadir, Ah, thanks.
cabdiqaadir een, waa mahadsantahay inaana soo wacdeed een, su-aashaas waa su-aal fiican Een, wixii ku saabsan xuquuqdooda xuquuqdooda haddii ay tahay xuquuq een, nabadgelida ah haddii ay tahay xuquuq ah een, sidii isku difaaci lahaayeen meeshii aadi lahaayeen haddii wax loo geysto haa oo waxyaabaha aan aan haddaay aan ka hadlayay een, xafiis u carar keliya ma aha anaga waa sidii qofkaasito een, dumarka soomaaliga ah wadankan ku nool ay u- u u- u fahmi lahayd inay xuquuq u leedahay inay tahay qof citizen ah inay tahay qof een, maraykan ah originkeeda soomaali ha ahaado laakiin inay tahay qof maraykan ah maraykan hadday tahay inay xuquuqyo badan ay ku leedahay xuquuqdaas xaggee ka raadsanaysaa haddii ay jirto sida adiga sheegaysid gabdho badan oo soomaaliya oo xijaabkooda een, lagu maago amase laysku dayo in wax loo geysto gabdhaas dee wax ku dhacaan yay aadaysaa yay la hadlaysaa yay u dacwoonaysaa haddii een, dadkii u dacwood wax u qaban waayeen yay kasii yay sii raadinaysaa oo kasii koreeya siday ay tahay herarkiga iyo sidii markaasito ay xuquuqdooda u heli lahaayeen waa wax ku wada saabsan civic engagement-iga Mhm. Waa waa wax isku wada xiran Een, mahadsanid een, habboon een, een, um, barnaamijkana gabagaba ayuu marayaa Een, su-aashii ahayd um, talada aad dadka siin lahayd maxay tahay haa aan kusoo noqdo Mhm.
talada aan rabo waa inay ay dadka ay ku tashtaan een, ah, minneapolis inay tahay wadankii aan ah, magaaladan ku noolaan lahayn Mhm.
inay tahay magaaladii aan ah, ee ayaheena dambe ahaan lahayd dad badan markii aan la hadlo qaar ahaa qaas ahaan dadkii een, ayagoo waaweyn yimid sida anigoo kale wadankaneeto Mhm.
weli waxaa nagu jirta qaarkeen riyadii ahayd inaan wadankeeni soomaaliya ku noqon doono Mhm.
waxaan idhaahdaa een, way dhici doonta hadduu ilaahay noo garto inaan wadankii ku noqono inaan wadankii wax ka qabsano laakiinse waxaan xasuusiyaa siyaasadda soomaaliya iyo siyaasadda maraykanka inay isku xiran tahay Mhm.
haddii ay ka qayb galaan siyaasadda maraykanka haddii ay ay raadiyaan een, qof ay ay- qofkay u codeyn doonaan qof yahay een, ah, k- raadin doona aayaha iyo talada wadamada soo koraya sida wadamada soo- soomaaliya oo kaleeto qofkaas codkooda ay siinayaan haddii uu yahay qof raadinaya een, ah, een, ah, aayaha soomaaliya not only presidentiga kama hadlaya madaxweynaha keliya Mhm.
waxyaaba badanoo waxaa jira oo governorka qaban karo waxyaaba Mm.
badanoo waxaa jira city councilka ay qaban karaan Mhm.
markii ay tahay een, ah, een, labada magaalooyinka la isku xiri doono Mhm.
qofka markaasito ay codkooda siinayaan waa dadka ah, ku himinaya inay noqdaanaan ka wadaa Mhm.
inay ogaadaan in ay isku xirmi karto siyaasadeena oo soomaaliya iyo kii wadankeena halkaan minneapolis Mhm.
marka mar kasta waxaan ku abaabiyaa idhaahdaa waa bixi doontaa laakiinse maraykanaa tahay maraykanka iyo een, citizenshipkana ma aha keliya inaad documenti aa wadatid Mhm.
waxay leedahay responsibility obligation Mhm.
waa inaad ka qayb gashaan wadankiina ma aha keliya inaan basaboorkaas aan fiirino haddii wadankan ku noqonayno ayaheena maraykanka aad buu ugu xiran yahay Mhm.
aan ka warqabno taas Mhm. mahadsanid habboon Een, aad ay u mahadsantahay in barnaamijka aad naga soo qayb qaadatay maanta adaa mudan waa mahadsantihiin salaama
kayma dowr bay ku oro isi wadaha